wasiirka wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha maamulka somalilan cabdiraxiin xirsi jaamac ayaa tababar ku saabsan sidii loo kubcin lahaa ka qayb qaadashada iyo ilaalinta bulshada baayaha gaarka ah qaba ugu soo gebagabeeyey qaar ka mid ah dhallinyarada somalilan magaalada hargeysa tababarkan oo socday muddo laba maalina ayaa waxaa soo qabaqaabiyey hay-adda wiber iyo hay-adda u n f b a waxaana kasoo qeyb galay xiritaanka tababarka mas-uuliyiin ka tirsan maamulka somalilan iyo madax ka socotay labada hay-adood ee wiber iyo u n f b a agaasimaha hay-adda wiber ee somalilan maxamed mahad dhamac ayaa ka warbixiyey ujeedka tababarka ujeedka kulankeennu ama tababarku siduu ahaa wuxuu ahaa in ururada dhallinyarada u adeega dhallinyarada ee aan wasaaradda iyo u n f b timaamka bahwadaagta ku nahay sidii ay mashaariicdooda ama barnaamijyada horumarmeed ay wadaan ay ugu dari lahaayeen dadka baahiyaha gaarka qaba ama naafada wax la dhahdo taasina muhiimaddeedu ay tahay in barnaamij kastoo aynu qabanana ay noqdo mid ay bulshada qeybaheeda kala duwan ay ku jiraan taasi oo u baahan adeegyo dheeraada inkasta oo maxaahayde barnaamijyada dhallinyaradu ay yihiin qaar noocyo badan leh in ay ka mid noqdaan kuwaasi wibir had iyo jeer wuxuu taagan yahay inuu had iyo jeer horumariyo dhallinyarada hadday noqoto dhinaca shaqo abuurka hadday noqoto dhinaca in qofka xirfadiisa kor loo qaado oo maxaa ahayde noloshiisa iyo sidoo kale inuu qofku helo information saxa oo la xidhiidha adeegyada caafimaadka ay ka mid yihiin reproductive health rights ama xuquuqda taranka caafimaadka iyo sidoo kale wacyigelinta in laga wacyigeliyo dhallinyarada arrimaha ka hortaga tacdiyada ka dhanka haweenka oo maxaa hayday bulshada ay noqoto bulsho nabdoon iyo sidoo kale in dhallinyarada lagu dhiirigeliyo inay ka qayb qaataan kulamada lagaga hadlaya nabadda ama dialogiska maxaayde nabadda lagaga hadlayo in dhallinyaradu ay noqoto awood isku xidhan oo hadiyo jeer u adeegta bulshada qaybaheeda kala duwan cabdiraxiin xirsi jaamac wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha maamulka somalilan ayaa ka waramay ahmiyadda tababarka isagoo oo kula dardaarmay dhallinyarada somalilan inay bulshada ugu faa'iideeyaan waxa la baray inta tababarka uu socday nahay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha aad baanu dhallinyarada anagu rabaa inaanu dhiirigelino inaynu aada wada shaqayno wasaaradda maalintaanimi waxaa keliya anfasaxay waxay ahayn qolyihii dhallinyaradii baahiyaha gaarka ah anaan cid kala fasixinba yaga fasaxay wixii wasaaradda kaga xidhnaana waxaan kuuhi iyagu obin weeye habeenii maalinba waan loo sii deynaya waxooda idinkana waxaan idinka rajeynayaa dhammaan dhallinyarada baahiyaha gaarkaa leh inaynu isgarab taagno xafladan ma imaadeen haddaysan qoladaas ku jirin kabana soo qayb galeen cabdicasiisoo ku fiican inta badan in wax taxliiliyo ama dadka wax sharaxo baasaa u sharaxay si fiican buuna u sharaxay aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa dhallinyaradana kuwa xoogga leh dee kuwa kale haddaysanla shaqayn kuwii baahiyaha gaarkala cillaa nagaga tegaya qolyahan hay-adaha ay nala shaqeeyana dhammaan maadaamaanu yuudkii dhallinyarada nahay waxaanu rabnaa inaanu bal arrintii markii hore meeshay taalay aanu wax ku soo kordhino dadka wax noo soo kordhinayaana waa dhallinyarada rag iyo dumar labadaba haddii aan waxna isla qabanna waxba ma hagaagayaan waxaynu u baahannahay hadday dhinac kastay tahay inaynu ka wada soconno in nabadiyo tababarada iyo siminaarada dadka baayaha gaarkaanana dee faa'iido gaaraa naga faa'iidayaayo ilaahay hortii wax nooga faa'iidaya waayo dee ma baahida iyaga haysa ilaahay uma waayin laakiin waa itixaan innagana inagu itixaamayo marka dadka inta ladan inta badan dadka wasiirada iyo qolyaha hay-adaha haysta way iska weynaysiyaan hadday amaarkaa qof curyaana ama qof indhala ama qof dhegala iyo shaqaale hoosaadka dadku inta badan intaa midna ma jecla laakiin anigu waxaan rajeynaya intaa xafiiska joogo intaasi inay noqoto inta ugu mudan wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha maamulka somalilan ayaa balihii lasoo dhaafay qabanaysay tababaro sare loogu qaadayo xuquuqda dadka baahiyaha gaarka ah qaba si looga ilaaliyo dhibaatooyinka ay la kulmaan